Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Jubbaland Cabdinaasir Seyrar Maax ayaa dhagax dhigay xarun cusub oo ay wasaaradda waxbarashada ku shaqayn doonto. Munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirro, xildhibaano, mas'uuliyiin ka socday hay'adda UNICEF iyo Bahda Waxbarashada. Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Jubbaland Cabdinaasir Seyrar Maax oo dhagax dhigay xaruntan cusub ayaa ka warbixiyay muhiimadda loo dhisayo dhismahani.
waxaan dhagaxdhig ka samaynay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare runtii mashruucan oo in muddo aan sugaynay yaa ilaahay subxaana watacaala maanta uu noo dhibeereeyey inaan dhagax dhigno saad ku arkaysaan tabeellaha ama boorka naga dambeeya dhismahani waxaa naga caawinaya mashruuca la yidhahdo g b e ga kan keliyana maaha runtii iskuulo kale iyo iyo dhismooyin kalena way noogu jiraan jubbaland waxay gaadhay horumar runtii samaynaysaa weyn halkan hadda midigteenna waxaa laga dhisayaa wasaaraddii arrimaha gudaha taa maxa kusii xigta maaragtay caafimaadka dii waxtan waa tii waxbarashada qorshayntaa ku jirta iyo tii arrimaha qowska iyo haweenka marka waxaasoo dhan runtii waxay ku tusinaysaa horumar weyn oo runtii jubbaland ay ku tallaabsatay ayadoo culaysyo fara badan iyo cunaqabateena ay saaran yihiin oo weliba maaragtay mashaariicdii jubbaland lagu horumarinayay hoos dhac weyn uu ku yimid saas darteed maanta runtii waa maalin farxadeed wasaaraddan waxaan rajaynaynaa wax weyn ay soo korin doonto adeega bulshada ah wasaaradda runtii adeegga iyo maaragtay dad fara badan oo soomaaliyeed ay ku xidhan yihiin aad iyo aad baan ugu mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaad ka soo qaybgalayaasha hay-adda maaragtay safe children oo runtii nagala joogo walaalkeen maaragtay jaamac siyaad oo runtii iyaguna maaragtay mashruucan cidda maaragtay gundhiga u ah oo iyaguna ay mahadsan yihiin runtii dadaalka iyo waxyaalaha faraha badan ay nagala shaqaynayeen aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan rajaynayaa insha allahu saddex bilood gudahood dhismahan inuu dhammaado oo aan iskugu soo noqon doono mar labaad xadhigjarka ama maaragtay daahfurkiisa xaruntan cusub ee loo dhisay wasaaradda waxbarashada maamulka jubbaland ayaa qaybaaban doonta howlaha la xiriira diiwaangelinta iyo horumarinta tababarayaasha maamulkaasi